بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي صد يصدحات كتابك الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس waxaa inoo soo dhammaaday beeci halkan waxaan ka qaadanaynaa alfaraa'id faraa'id waama cilmu lfaraa'id dhaxalkow la xiriiraa waa cilmun mustaqilun bidaati cilmi iski u madax bannaan oo gaar ah baab iyo cilmigiisu gaar ka yahay baababka kale oo ka duwan yahay weeyaan qofkii doonaya inuu ku takhasuso waa inuu inuu daraasa khaasa daraaso gaar ah waa inuu ku sameeyo waa la yaqaan faraaishu marka waa baabun muhimun jiddan baabulfaraa'id waa baab muhima dhab ahaanba dadkao dhanna waa u baahan yihin in badanna su-aalaha ka yimaada laisweydiinayo dhaxalka laanna cid kastoo nool ilaahay dhimashow ku qadari kullu shayin haalikun ilaa wajha sida nololba ilaahay inta nool u siiyey markii insaanku dhinto marka laabudda lahu an yakuuna lahu waraa warahay dad dhaxla unbuu leeyahy xataa dad soka haddousan lahayn dad fog dad fog dad fog kuwaba kuwo intay ka sokeeyaan baa loo kala dhaxlaya ilaa marka dambe haddii la waayo wax bangiga baytulmaal muslimiin ka sokeeya bangiga xoolihiisa la dhigo ayib xoolahaani marka iqtisaad fi lislaam xagga dhaqaalaha islaamka marka laga hadlo islaamka ila dhaqaalow leeyahay oo wax ka soo galaan oo bulshada cami anfacaysa islaamku ma danaynayo hal qof keliya oo hodan ah ummaddii kalena fuqaro tahay ma danaynayo ma doonayo mana jecla oo hal qof baa ama dhowr qof baa wixii hantiilayaala oo buuxa intii kalena waa sabool daa'iman marka islaamku wuxuu rabaa waxyaalaha hantida iyo tharawaadka in la towsiiciyo la qaybiyo qof muslimaa dhintay xoolihiisii waa la qaybinayaa dadkii dhexli lahaabaa loo qaybinaya laakiin hadda qawaaniinkan wadcigaayo qodobada la degsaday iyo dasa- dastuurada dasaatirada yaa qaarkood weliba midda ra'samaaliyada la yidhaahdo oo noocaas oo kale ah iyadu sida islaamku qaba ma qabto waa ka fogta cidna wax u qaybin maysaan waa iska hantigoos ama kuwa dhahaya wax kasta ummaddii oo dhan bay ka dhexeeyaan oo aan qofkii ciddii lahayd siinaynin qawaaniinta qaarkood qofku markau dhinto xoolahow ka dhintay waxay u aadayaan qofku carruurtiisa u weyn bes wiilka u weyn bay siinayaan magaciina isagaa qaadanaya carabtu jaahiliyadii hore iyo kuwaan carab ahaynba gabdhaha wax ma siin jirin dhaxal ma siin jirin ilaa ay soo dhowaatay waddamada ama gobollada qaar dadaan gabdhaha dhaxal ka siin waa dulmin jireen maca daalika waxay dhaxalka siinayaan mid xaliif la ahoo la xulufoobay nin reerka la degan oo xulufo la ah oo wax la wadaag ah bay wax siinayaan qofkii dhintay xoolihiisii wax ka siinayaan isan waxnana wadaagin islaamnimada bilowgeedii baabkan waa muhiim in waxaan rabnaa dhab loo diyaariyo insha allah dhaxalka la barto ku dadaalno lasoo diyaariyo su-aalihiisa laga jawaabo insha allah islaamnimada bilowgeedii nebigu wuxuu walaaleeyey calayhi salatu wasalaam muhaajiriin iyo ansaar marka iyagoo aan qaraabo dhow ahayn bay isdhexli jireen muhaajiriinoo maka ka tegaya nawaaxigeeda iyo ansaaroo madiine loogu tegay islaamnimadaa laisku dhexliyay islaamnimadii markii madiine ku sugnaatay dowladdii islaamiyada ahayd xooggeedii muuqday yaa ciidamadeedii iyo qawa- tashriicaadkeedii iyo awoodaheedii dhammaystirmeen aayadda dhaxalkaa soo tutay yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari mithlu xadil unsayeyni aayaddaasi waxay nasakday wixii ka horreeyey oo wax lagu kala qaadan jiro dhaxal la xiriira dhaxalkii baa sugnaaday tabtow hadda yahay baa lagu sugan waxaa jira dad acdaa'ul islaam ah oo ka damca inay ka faa'iidaystaan oo ay fursad iyo kalluumaysi ka helaan inay dhahaan qofka dumarkaa dhaxalkeeda wiilku laba qori buu qaadanayaae maxaa islaamnimadu gabadha hal qori u sis waxay rabaan inay islaamnimada ceebeeyaan bay rabaan marka arrintaana xikmad baa ku jidha marka wiilkana intaa la siiyey gabadhana intaas maxaa yeele islaamnimadu wax mas-uuliyad dhaqaale ah oo lagu khas la saaray qofka dumarka ah ma jidho iyada biilkeeda ninkeedaa bixinaya xataa hadday maalqabeen tahay iyada carruurtii biil la dhihi mayo iyada nafteedii ma biilayso laguma laha lama saarin sakaatulfidri lama saarin marka usradan reerkan aabbaha iyo hooyada iyo carruurtaani waxay ka dhigan yihiin dowla sakiira dowlad yar oo kale oo intaan maamulaysa haweeneydu wuxuu yidhi wa ma- ma- mathalu lmar'a haweeneydu tusaalaheedu waa waa wasiiru daakhiliya oo kale arrimaha gudaha qofta joogta waa haweeneyda xaaska ah arrimihii guriga nadaamintiisii wixii ka tucalluqa tarbiyadii howlo waaweyn bay haysaa gudaha la xidhiira ninkiina wuxuu ka dhigan yahay wasiirkii khaarijiyada ama dibadda oo kale arrimihii dibadda la xidhiiray oo dhan baa la xidhiira oo isaga laga sugaya culimmadu waxay dhaheen cilmigan cilmulfaraa'idka waa cilmiga berkis nisful cilmi waa cilmiga berki see berki u yahay waxaa bar loogu sheegayaa in lagu dadaalo oo la barto ama maaha waxaa bar loogu sheegayaa dee cilmigu qaybna noloshuu ku tacalluqaa qaybna dhimashada soo maa cilmiga dhimashada ku tacalluqa waa dhaxalka cilmiga kaloo dhanna noloshuu ku tacalluqaa nebigu wuxuu dadka ku booriyey calayhi salaatu wasalaam in la barto faraaisha faraaisha barta dadkana bara maxaa yeelay fa innii muru'un maqbuudun anigu waxaan ahay qof la qibdoonayo oo dhimanaya ee la hara cilmiga cilmiganna faraa waa la qaadi doonaa markii la qaado fitanaa imaan doona xataa laba qof baa intay isku khilaafaan mas'alo dhaxala fariido keliya bay waxay waayayaan qofka la saara oo kala xukuma oo u kala caddeeya dhaxalkaas waana cilmiga berki waana cilmiga u horeeyo ummaddu waayeyso cilmigan dhaxalku raxbiyada markuu ka hadlayay faraaisha wa innahu awalu cilmin yufqadu waa isa yiri cilmigaana waa cilmiga u horeeyo la waayi doono dhulka laga dhexdiisa laga waayi doono ilaa cid taqaanaba la waayo see loo waayayaa ma cilmigii baa hal mar laga masaxayaa culimada taqaanay mada waxaa loo waayayaa dadkii yaqaanaa dhimanaya culimadii waa dhimanayaan cilmigaana iyagaa yaqaanay ayib markii culimadii la waayo qof caalima la waayo dadku dad madaxay samaysanayaan oo juhalo ah kuwaasaa ay wax weydiinayaan hadday doonaan maxkamadaha u fadhiisanaya hadday doonaan garta loo dhiibayaa haddii la doonaa waxaa loo dhiibayaa dhaxalka markaasi iskaga jawaabayaan cilmi la-aan fadalluu wa adalluu iyana waa dhumeen dadkiina waa dhumiyeen kuwaas ilaa waxaan sharci ahayn oo sax ahayn bay u sheegayaan ayib xataa qur-aanka aakhiru zamaanka dee waa laga kor yeelayaa ummadda cilmigan cilmulfaraa'ida buu yidhi hadda xilligan la marayo waxaa bilaabatay in lasii waayayo meelaha qaar magaalooyin badan wuxuu yidhi waqad waqaca ficlan fii kathiirin min albuldaan magaalooyin badan baa arrintu waxay gaadhay inaysan faraa'isha iyo dhaxalka waxba ka aqoon markaasay waxay u baahanayaan inay safar dheer u galaan su-aal la xidhiidha dhaxal magaalo kale iyo meel kale culimo joogtay aadaya waagii horena dadku waaba iskaga sheekaysan jireen dhaxalka oo masalada hadday dhacdo ka waran taa dhaxal taa sheeg qofka intee leeyahay waaba lis- waaba la iskaga maaratay masaa-isha waxay ahaayeen la is- intaas la iskaga sheekayso la isweydiiyo maanta soo maa wuxuu yidhi ama alyowm tajidu bacda min dulaab alcilmi waxaad helaysaa dadka xataa cilmiga baranaya ardayda qayb ka midoo iyo wa bacdan qayb kaloo min khiriiji aljaamicaat kuwa jaamacada ka baxay xoogaa hordhacan samaynayna maanta dad jaamacaad ka baxay oo ka takharujay oo ka qalin jibiyey iyo kuwo cilmiga iska barani jiray oo laa yacrifuuna farda almasaa'ili waagi hore caamadaaba xataa wax dhexli jiray oo yaqaanay macnaa cilmi- culimada inta ka barteen haddana dad jaamacada ka baxay dad cilmiga baranayay baan faraa'ishiiba garanayn cilmigeeda wuxuu yidhi waqad akhbaranii man afiqu bih cid aan ku kalsoonahay baa wuxuu ii sheegay wuxuu yidhi maxkamad baan joogay laba qof oo murmayaa ii yimid midkood wuxuu i weydiiyey hal yarisul akhu liummin walaal xagga hooyo walaala akatiin wax ma dhaxlaa markaasuu sii wada wuxuu yidhi inahu leysa min alwarath dadka wax dhaxla kuma jiro wuu kusii darsada markaasaan waxaan ku iri yidhi warwarasadu ku jiraa ee qur-aankaa sheegay dadka wax dhaxaluu ku jiraa walaalka hooyo markii shuruudii la helo markaasuu yidhi inii mutakharij min aljaamica alfulaaniya aniga jaamacadda heblayaa heblaayabaanba ka baxay aqoon baan leeyahay oo nin jaamacad ka baxay baana waladii acrifuhu sida anigu aan u aqaano u garanayana annahu leysa min alwarafa dadka wax dhaxla kuma jiro wuu dooday jaamacaddiisa iyo shahaadadiisa buu ku doodayaa laakiin cilmigiin ma yaqaan marka waana qur-aankii baa sheegaya inuu wax dhaxlayo jaamacadna waa ka baxo waxbaan aqaan buu leeyahy hoos buusan waxba u baran marka arrintu waxa weeye arrintu xaddaasi gaadh marka faraa'isha usoo dhaadhac alfaraa'idu soo qabo marka matniga faraa'ishu waa jamcu fariidatin fariida oo la jamciyey baa faraa'id lagu jamciyey bimacnaa mafruuda waxyaalaha la faral yeelay wey oo faciiladaas bimacnaa mafcuula ah maakuudatun waxaa laga soo qaatay min alfardi ayaa laga soo qaatay fardina muxuu yahay wa huwa luqatan xagga luqada ataqdiiru qadarid wey waa qorshayn waa qadarid waa inta qofku la qadarayo wa sharcan xagga sharcigana faraa'id waxaa la dhahaa ismun magac oo linasiibin nasiib u ahaaday qadar nasiib oo muqadarin la qadaray nasiib la qadaray in xoolahayo la qadaray magac loo bixiyey wey waaye sharcan min jihati sharci ismun linasiibin muqadarin la qadaray sharcaa waay sharci ahaan nasiibkaasoo liwaarisin u sugnaaday qof wax dhaxlaya faraa'ish waa maxay waa nasiib la qadaray intuu doono maaha intaad doonta ka qaada maaha waa nasiib la qadaray yaa qadaraya odayaal iyo dad iyo dowlad iyo wax qadaraya maaha sharcan wey waaye sharcan soo maaha yaana qaadanaya liwaarisin qof wax dhaxli lahaa qofku hantida u ka dhintay haddii qof aan dhaxli lahayn nasiib laga siiyo oo looga qadaro mada waa qofkii sharciga wax ku lahaa weeye oo waaridka ahaa sharcigaana u qadaraya waayo marka marka lagu dhaho linasiibin muqadarin nasiib la qadaray waa rubuc afar meelood meel sideed meelood meel waa ahlu faral dadka inta qadaran hebel intee leeyahay xoolaha kala berboley marka la dhaho waa nasiib muqadara barka waa la yaqaan waxaa baxaya halkaa tacsiib wax la yidhaahdo casabanimo oo iyadu waxeedu ma qadarna ee qofka casabada caasibka ah xoolahoo dhan buu mar qaataa qof baa dhintay wuxuu ka tegay hal qof oo caasib ah keligii hadduu joogo xoolihii o dhan buu qaadanayaa haddii kalena dadka ahlu faralka markay waxooda qaadqaataan inta soo hadhay buu qaataa kaa caasib baa la dhahaa haddii waxba uu waayo xoolihii dhammaadaanna waxba ma qaato waa dhacaa ay ka dhammaadaan dadka ahlu faral iyo casabaa la kala dhahaa ahlufaralku waa qofka intuu leeyahay la yaqaan kala bar buu leeyahay rubuc buu leeyahay thumun sideed meelood meel buu leeyahay thuluthaan saddex meelood lebuu leeyahay sudus lix meelood meel buu leeyahay nis kala bar buu leeyahay ya ahlu faral baa la dhahaa dadka aan kalena casabadan waxa la dhahaa dadka hadday keligood meesha joogaan xoolahoo dhan qaata haddii ahlu faral la joogana kuwa ahlu faralka waxooda markay qaataan inta soo hadhay qaata haddii laga dhammaystana xoolihii isku baaba'aan oo ahlu faralka dhammaystana aan waxba qaadan oo hungooba waana gaaraynaado waa sheegi doonaa insha allah waaya taasina wataa marka faraa-isha waxaasaa la yidhahaa marka waa xoolahaas qofkaasi leeyahay sharcigu u qadaray qof dhaxal leh baana wax qaadanayo waarif ah waarif ilaa kelimadan baa macno bayaal badan ku timaada farad marka la yidhahdo faraaid jamcu farida farad marka la yidhahdo farada baa macnayaal badan bay ku timaadaa macnayaashii mid ka mid a halkaan ugu jidhaa marka dadka warasada ah oo wax dhaxlaya waa imisa laba qaybood qayb ahlufarala iyo qayb casaba ah masaladaa ku dheg ahlufaralku waa kuwa ilaahay sheegay qadarkay qaadanayaana la sheegay waa sheegna ka bax casabaduna wax qadaro cad ma laha wixii usoo haray qaataan mathalan hadda tusaale nin baa dhintay wuxuu ka tegay xaaskiisii wiila u dhalay iyo hooyadiis ninka dhintay hooyadii ninka dhintay wiila u dhalay ninka dhintay xaaskiisii u dhaxal baa lagu yidhi haweenaydu xaaska ah sideed meelood meel bay leedahay ilaa ilmaha joogay wiil ay wiilow ninkii dhalay baa jooga mar haddii carruuri joogto sideed meelood meel baa xaas wax ku dhaxlaysa hadday hal xaas tahay iyo hadday laba tahay hadday saddex tahay hadday afar tahay waa ka dhaxaysa intaasaa ka dhaxaysa sideed meelood meel hooyaduna lix meelood meel bay leedahay sudus ninka dhintay hooyadiis wiilkan waa maxay casabo wixii usoo haru qaadan wiilkau dhalay casabadu maaha qof la cayrshay oo meeshan waxba oolin wixii usoo haray hadduu doono kuwa kale isagaa ka xoolo badanaya wixii usoo haru qaadanaya waka marka ragga wax dhaxla haddii la la basdhiyo oo iyagoo dhan si tafsiila loo sheego waa shan iyo toban haddii lasoo gaabshana toban bay noqdaan ragga wax dhaxlaya dumarka wax dhaxlayana haddii la basdhiyo waa toban haddii lasoo gaabshana waa toddoba waa dumarka dumarkuna waa sidaas dayib haddii la isweydiiyo kan maxaa bar loo siiyey kan maxaa rubuc loo siiyey kan maxaa sudus loo siiyey xikmad ilaahay og yahay weeye xikmadaha qaarna inagu waa ogaanaynaa oo waa la yaqaan qaarna ilaahay baa og howl adiga kuu taal maaha ilaahay baa cadaaladda ugu kala qaybshay ayib islaamnimadu hadda fiiri zakadii dadka hodankaa waxaa laga dhigay xoolahay bixinayaan xoolo ku filan kuwa fuqarada ah kuwa hantida le waxaa loo dhiibay hanti waxa ay ka bixinayaan ay ku filnaanayso inta fuqarada aan waxba haysan laakiin markay bixin waayaan fuqaradii oo meelaha wada maraya aan waxba haysan baa la arkayaa ilaa iyagii baan zakadii iyo xoolihii kusoo celinay ayib waxaa kaloo dadka muslimiinta bixiyaan waladiina fii amwaalihim xaqun macluumun lisaa'ili walmaxruum zakadii baa la bixinaya xoolo kaloo aan zaka ahayn baa la bixinaya marka waxaa jira qofka ibnu aadamka ah badanaaba awood daradiisa iyo dacfigiisa waxaa ka mid a faker la-aanta hoola uruurinayaa waa jamcinayaa waa buuxinayaa koomoo ku shubayaa tiradoo ka badinayaa xoolahaas dadkii la midka ahaan jiro ilaahay abuuray intay ka qaateen in ka badan marna ka qaadan mayo oo maxay ah bini aadamku si- sibaa loo abuura wax kastoo xoolaha ay kanzi iyo kayd ou sameeyo wuxuu ka cuna wuxuu ka cuno ku leeyahy wuxuu dhar uga qaato ku leeyahy wuxuu ka sadaqaysto ka leeyahy buu ku leeyahy wixii kale waa ka tegayaa wuxuu yidhi arrin kaloo muhiima cajaa'iba nin baa nin ajnabi ah ajnabi haddaa maqashid waa nin macnaha baadiyo baadiyu ka yahay macnaa ninaan muslim ahayn muslimiintu kulli waa walaale ajnabi ma kala aha ina rajulan ajnabiyan nin gaal ah baa wuxuu ahaa hanti qabe hantiilo weyn hantiilo weynba ha ahaado ajnabi isagoo abaan warkiisa soo qaadanaynaa oo gaal ah maxaa dhacay nabigaa yidhi calayhi salatu salaam xikmadda ka qaata meesha ha ka heshaanba ninka war buu sheegi doonaa cajiib ah xikmad ah ninkaa qani buu ahaa hal gaari buu wadan jiray dadka xoolaha le hadba gaaray bedelaan hadba labay ka dhigtaan hadba dhowr ma ogta hal gaari buu wataa hal gurina waa leeyahy hal beerna waa leeyahy ladiifatun buu ka qabanaya meesha ladiifatun hal gaari hal guri hal beera caruurtiisi baa waxay dhaheen maxaad limaadaa tucadid sayaaraatik maxaa gaariyaashaada u badin weyday iyo guryahaada wabasaatiinika beerahaada markaasuu wuxuu ku yidhi adoo weliba awoodoo xoolo leh maxaa u badin weyday kaasuu wuxuu ku yidhi su-aal baan idin weydiinaya anigu ma hal jir baan leeyahay mise laba jir hal qof mayaan ahaa hal jir hal qof hal qalfoofa leh mise laba jir baan leeyahay ma awoodi karaa anoo hal qofa ah laba gaari inaan isku hal waqti raaco laba beerood isku mar inaan ku dalxiiso laba guri isku mar inaan dego kaasay dhaheen haadaa kayru mumkin suurtagal maaha meel unbaa joogtaa laba meelood ma joogtid hal gaari hal guri hal beer mid unbaa joogtaa leanna hal jiraata jirkuna hal meel buu joogaa markaasuu wuxuu yidhi haddaa shay kasta waxa iga filan hal mid haddaan mar mid ahay shay kasta mid baa iga filan hal gaari hal guri hal beera inta soo hadhay xoolahaygoo dhan wuxuu yidhi lilcilmi watacliimi waxaa iska leh aqoonta iyo cilmiga iyo waxbaridda bulshada ugu deeqo iska leh inta anuu gaariyaal iyo beero iyo guryo kala bixi lahaa dadka waxbaranaya iyo cilmiga iyo waxbaridda iska leh marka ninkan fikraddiisa fiiri xoolaha inta isaga ka anfacayso kala haraya inta kalena wuxuu rabaa inuu bulshada gaarsiiyo ayib maa yatacallaqu waxa ku tacalluqaya bitarikati lmeyiti meydka xooluhu ka tegey halkay ka bilaabatay meydka xooluhu ka tegey waxa ku tacalluqaya yatacallaqu waxaa ku tacalluqaya bitarikati lmeyiti meydka tarikadu ka tegey khamsatu xuquuqin xuquuq shan ah xu- shantaasoo muratabatun la kala ratibay oo kala horhoraysa la kala dhigdhigay xooluhu haddii ay yar yihiin oo xoolo yar uu ka tegey shantan waa waajib in la kala hormariyo siday u kala horeeyaan oo aan sheegi doonno waa loo kala hormarinayaa ilaa xoolihii baan ku filnayn haddii xoolo badan ninku ka dhintayna shantan isay isku daba yaalaan in loo kala hormariyo waa sunni ilaa marna xoolo la waaymayo xoolo badan boo ninka ka dhintay dayib shantan xaq waa muhiim marka horta qofku marka lagu soo xaadiro intuusan weli dhiman waxaa fiican ba yidhi qiblada in loo jeediyo shahaadadana in loo laqino towxiidka labo in lagu akriyo cindahu agtiisa suuratu yaasiin yaasiinka in lagu akriyo in loo cadayo intaasaa fiican markuu dhintana indhaha la yskugu laabayaa xubnaha loo maaragtay jilcinayaa oo la yskugu soo celcelinayaa calooshana shay culus baa laga saarayaa si wixii kasoo bixi lahaa ay uga soo baxaan marka waa wax lagu wacdi qaato oo lagu cibro qaato qofka xaaladaas u ekaaday haddeer noolaa sida kale ahaa marka wuxuu yidhi wacalaynaa an nactabira wanattaciba inaan ku cibro qaadano kuna wacdoonaano oo ku wacdi qaadano baa dusheena bihadihi alaxwaal wanasalu llaha xusna alkhitaam ilaahayna khaatimo wanaagsan ayaan weydiisanaynaa ilaahu nasiib marka intaa la sameeyo waxaa laga hadlayaa meydkan sidii loo diyaarin lahaa iyo xoolahu ka tegey wixii ka waajibey wixii xoolihii ka tegey ka waajibay marka waa kuwan khamsatu xuquuqin muratabatun shan xaqo oo is- isdaba yaal al- alawalu xaqa hore waa alxaqu lmutacalliqu waa xaq ku tacalluqaya bicayni tarikati tarikada caynteeda tarika waxa la dhahaa xoolaha qof ka dhintay xoolaha laftooda xaq ku tacalluqaya xoolaha xaq ku dhegan muxuu yahay ka zakaati sida zakadii iyo war rahni rahankii xoolaha ka dhintay zakadii baa lagu leeyahy ama rahan baa lagu leeyahy rahan waa maxay qofuu dayn ka qaatay dayntou qaatay wuxuu qofkii u dhiibay xoole rahan oo wuxuu yidhi gurigan rahan u sii hayso curaar qofkii marka waa dhintay waxaa la yidhi qofkan zakadii ma bixin xoolihiisina qaar baa madax furasho loo haysaa rahan xaqa koowaad xoolaha xaqaa ku tacalluqaya weeye caynu tarika waa in qofkaa deyntiisa la siiyo rahanta laga soo fakiyo zakadiina waa in la bixiyo weli lama aasin ogow waa xaqa koowaad oo xoolaha laga maamulayo weeye waa masalada koowaad dadka qaar baan zakadaba kala jeclayn liskama dhaxlayo xoolihiis lama ogolo zakadiyo lagu leeyahy si kale uguma tasarufi karaan waa in zakadii la bixiyo dayn kasta zakada ugu horeysa iyo laga horumarinaya xaqa labaad athani xaqa labaad mu-aanu taj tajhiizi qababaalin iyo diyaar garayn kharashkeeda weeye bilmacruufi si wanaagsan si wanaagsan oo macruuf ah in looga aaso qofka tajhiis waa diyaar garaynta meydka qababaalintiisa diyaar garayntiisa godkiisa kafantiisa biyaha lagu dhaqayo gaariga lagu qaadayo kharashaadka baxaya si macruuf aad buu ku yidhi ogow halkan bilmacruufi si wanaagsan lama raba aaska badbadis ah oo kharashkii dhammaysanaya oo qofka xoolihiisa lagu baabi'inayo ya kafanta inta caadiga ah godka inta caadiga ah shaqada iyo shaqaalaha inta caadiga ah gaadiidka inta caadiga ah waxaasaa la rabaa haddii qofku wuxuu ka dhinto oo dhan inta lagu baabi'iyo diyaarado loo kala loogu kala goosho qaaradaha iyo intaasoo qofoo adduunka laga soo keeno isaga xoolihiisa laga bixinayo iyo intaanoo kharasho la gelayo dee xoolihi baa meesha ku dhammaanaya xoolihina dad baa la rabaa inay xaq oo aan iskale mar hadduu isaga dhintay mu-aanu tajhiiz ma garateen waa bilmacruuf waa si wanaagsan hadde midda kale qofkan inta uga bixi kadha aaskiisa xoolaha ka dhintay baa la fiirinaya ma nin hodan u ahaa xoolo badan baa lagu kafni karaa kafintu kow labo saddex maro ma cayr baa ninkaani oo waxba ma heli karin waay hadduu isagu waagow noolaa buu yidhi walaa cibrata bimaa kaana calayhi fii xayaati waagow noolaa cibro la- ma leh wuxuu ahaan jirayo min israafihi wa taqdiirihi hadduu xoolaha sayrsayrin jiray oo saw doon ugu tamashlayn jiray waxba laga soo qaadi mayo ninkan wax iskuma ciriiri jirina maantana waxba ha ku ciriiriyinina la dhihi mayo ee xoolo badan ha lagu aso hadduu isagoo xoolo hayse isku ciriiri jirayna war siduu iskugu ciriiri jiray aan ugu ciriirino hal mara siina la dhihi maye war si fiican uga aasaa la dhahaya inta loogu talagala ha looga aaso wuxuu samayn jiray cibro male intuu noolaa baabka waa muhiim xaqa labaad hadda ma fahamteen waa mu-anu tajhiis waa kharashka qababaalinta waa la dhaqayaa waa la kafnayaa waa la qaadayaa waa la aasayaa waxaasoo dhan kharash bay u baahan yihiin keliya waxaa laga soo reebaa haweeneyda xaaska ah iyada kharashkeeda xoolaheeda laga bixin mayee ninkii qabay baa xoolihiisa laga bixinaya hadduu xoolahayo hadduu cayr yahayna markaasa iyada maalkeeda laga bixinaya soo warcad ma kharashka saddexaad waxaan leeyahay xaqa saddexaad athaalithu xaqa saddexaad adduyuunu lmursalatu duyuunta la iska sii daayey weeye oo fi dimmati ahaaday adduyuun almursala duyuun la iska irsaaliyo la iska sii daayey duyuunta mursalada waxaa weeye dayn aan qofka rahan lagama hayo xoolihiisana laguma le isagaa lagu leeyahay isagaa dukaankan biil ka qaata isagaa hebel xoogaa lacaga ka qaatay isagaa hebel la tacaamulay isagaa lagu lahaa hebel waxaasaan ku lahaa waana dhintay ila leeyahay wey duyuun almursala la yidhahdaa waay almursalatu fi dhimma marka meesha xaq binu aadan baa yaalla qofkiina waa dhintay soo dayntii xaqa xoolaha ku tacalluqay lama bixin soona lagama aasin tilaabada saddexaad xoolaha isaga lagu lahaa baa la bixinayaa weliba deyntu waa khatar deyntu see ku sugnaanaysaa dad baa intay iska yimaadaan dhihi kara hebel waxbaan ku lahayn waxay ku sugnaanaysaa ama markhaanti ama warqada halkaani ku qoranta lagu kalsoon yahay ama kuwii dhaxalka lahaa oo qofka dhintay dhaxli lahaa bay leeyihin waa run oo qofka iyagii dhintay waa lagu lahaa xoolahan iyagii baa qirsan waka marka dee deyntuna arrinteeda waa khatar oo nebigu calayhi salatu wasalaam meydkii la keenay waa isaga yidhi deyn ma lagu leeyahy haa nebi allo waa lagu leeyahy haddaba idinku ku tukada ilaa qofka dimadiisa isagoo dhintay waa shaqaynaysaa deyntii baa lagu leeyahy waaya arrinka afraad marka soo raac alraabicu xaqa afraad innagu ilaa qofku markuu dhinto halla aasa unbaa laga bilaabaa halla aasada waa laga horreeyey ma ogta xaqa afraad alwasaaya dardaarankii wey wasaayaadkii la dardaarmay dardaaran bithulusi saddex meelood meel ahaatayoo la dardaarmay iyo famaa duunahu wixii ka yar saddex meelood meel ilaa li- oo liajnabiyin u ahaatay qof ajnabi oo aan dhaxalka wax ku lahayn ba wax loo dardaarmaa day qofkan dardaaran ma ka tegey baa la dhahayaa haa waa dardaarma waxa uu dardaarmi karo qofku markuu sii dhimanayo waa xoolihiisa saddex meelood meel iyo wixii ka yar yuu u dardaarmi karaa liajnabiyin qofaan dhaxalka wax ku lahayn ajnabi waa qof baadi ka awey baadida loogama jeedo oo reero fog qofaan dhaxalka wax ku lahayn baa looga jeedaa waaya marka saddex meelood meel hadduu ka badiyo wax laga soo qaadi mayo inta dheeraadka ah qof dhaxalka wax ku leh hadduu u dardaarmana waxba laga soo qaadi mayo haddii dadkii dhaxalka lahaa aysan ogolaan kanaa geela ii raaco isagaan u dardaarmay hadduu dhaho oo kanaa dukaanka ii gado isagaan xoolo dheeraada u dardaarmay laga yeeli maayo haddii dadka kaloo dhaxalka wax ku leh aysan ogolaanoo fasixin oo hadhow hadday fasaxaan ma wixii qofka dhintay uu dardaarmay bay fasaxeen mise hadda waxay iyagu yeesheen bay fasaxeen ilaa ninkii dhimay xoolihii dadkaanaa yeeshay ma qofkii dhintay wixii uu sheegay bay ooda ka qaadeen oo fasaxeen oo dhaheen sida uu ku yiri waa u deyn raallan kana dayib waay dardaarankaasaa markaas weli dhaxal xoolihii in la qaybsado ma dhowa marka afraad baa dardaarankii la fiirinaya qof wax dhaxlayana wax looma dardaarmo alkhaamisu midka u dambeeya shanaad al irthi waa dhaxal dhaxalka saaun irthi baan ku jirnaa dhaxalka hadda wuu imaanayaa marka dhaxalka hadda loo soo degay hebel baa dhinta xoolihiis ka dhaxal maaha war xoolaha zaka ma lagu leeyahay rahanse wax ma kaga xaniban yihiin maya maydkii ma laga aasay haa waa kii labaad dayn kaloo meela kaga qornayd qofka ma jirdhay haddii jirdhay waa laga baxshay wax ma dardaarmay waa dardaarmay ka sooca xoolaha inta soo hadhay baa dadku dhaxlayaan wixii soo hara bay dhaxlayaan waaye laakiin dad hadda maanta waxaa soo baxa yidhi annagu mar haddii uu intau noolaa xaqii lagu lahaa isagu iska bixin waayey oo zakadii iska bixin waayey oo xajkii iska bixin waayey ilaa xajka ilaa xajka xajka laftiisu waa dayn day xajka laftiisu waa dayn daynta xajkana waa in la bixiyo qofka xaj ma lagu lahaa haa ma xajin lama dhaxlayo xoole xajka laga saaraya marka dadka hadda soo baxay waxay diidan yihin waxay leeyihin waalidkii markuu noolaa hadduu isagu xajin waayay ma annagaa xaj ka haysanay xajna xoo laga bixin mayna noo dhaxla wax yaga kuwaa yiri hadda soomaaliya ka dhacda ee zakana bixin mayno isagu mau bixiyo yaa ka haysa xoolaha isagaa lahaa ha noocaaso kala qofka laftiisa inta haysan taasi ku imaan inuu xoolihiisa si fiican u maamulo baa fiican xuquuqda lagu leeyahay iska bixiyo waay qofka aan dhaxlayn waxaa leeyahay waxma dhaxli kadhid xuquuqdan xooliha laga baxsho iska dhaxal maahe ayib marka baabkani waa baabun muhimun jiddan wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab